أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa axad toddobiyo tobanka bisha dilxija sannadka kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa isku gacan qaaday mid ka mid ah xarumaha wasaaradaha murtadiinta xilli khilaaf xooggan uu ka dhex jiro madaxda murtadiinta dagaalada culus ee u dhexeeya qoomiyadaha soomaalida iyo canfarta ee ka socda dhulka soomaali galbeed ayaa sii xoogaysanaya iyadoo dowladda xabashida itoobiya ciidamo gurmuda u dirtay canfarta faahfaahinno dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askarta haybina kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allaah ololey nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda magaalada buulofulaay ayaa ka socda gudaha degmadaasi maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaan hoostaga degmadaasi wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay howlwadeennada maktabka sakawaadka ee wilaayadaasi kalluumaysato soomaali ah oo muddo bilo ah la weysanaa ayaa laga helay xeebaha jasiiradda maldeefis يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa isku gacan qaaday mid ka mid ah xarumaha wasaaradaha murtadiinta xilli khilaaf xooggan uu ka dhex jiro madaxda murtadiinta faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani ilawareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in dagaal gacanka hadal ah oo aan waxba la isku reeban uu dhex maray wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda murtadka lagu magacaabo cabdilkafaar xaange iyo agaasimaha kooxda riddada ugu magacaaban lacagaha baadda ee laga qaado dadka ku dhaqan magaalada muqdisho murtadka loogu yeero faysal xaashi kuwaas oo dagaalkoodu ka dhacay isla dhismaha wasaaradda gudaheeda dagaalka ayaa salka ku haya kala bashashada dhaqaalaha ka soo xarooda sharikad gaar loo leeyahay oo qandaraas ay ku siisay kooxda riddada soo ururinta dakhliga gudaha labadan murtad ee ku dagaalamay lacagaha laga soo dhacay dadka muqdisho ayaa mid ka mid a waxa uu meesha ku matalaa xasan garguurte qofkii ee isku dhacaanna xilka ayaa laga tuurayaa murtad faysal xaashi oo kooxdan ugu magacaaban agaasimaha dakhliga ee wasaaradda maaliyadda ayaa ah ninka ay sida aadkay isugu dhow yihiin madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan garguurte waxaana dartii xilka looga xayoobiyey wasiirkii hore ee wasaaraddaas cilmi nuur kadib markii ay isku qabteen lacagaha la musuq maasuqo ee kooxda riddada dhexdeeda maamulada maqaarsaarka ah ee murtadiinta ee ka jira dalka soomaaliya ayaa ku caanbaxay musuq maasuqa lacageed ee ay ku kacaan waxayna kooxda riddada soomaaliya kaga jirtaa safafka hore marka loo eego dowladaha kale ee caalamka sidoo kale dowladda riddada ee jabuuti ayaa iyana la mid ah oo sidaas oo kale xaalufisay waddanka kadib markii xukuumadda ismaaciil cumar geelle ay lacago boqolaal milyan oo dollar ah ay bil waliba ka soo xareyso dekedaha jabuuti ee caanka ka ah geeska afrika sidoo kale lacago canshuur adag ah ayay ka qaadaa shacabka waxaana u sii dheer lacagaha ay ka hesho saldhigyada ciidamada shisheeye ee dalkaas ku yaala ismaaciil cumar geelle iyo qowskiisa ayaa dalka jabuuti maamulaya ku dhowaad lix iyo labaatan sannadood waxayna boobeen hantida bulshada iyaga oo dalka ka dhigay buqcad faqrigu ku badan yahay halka xasan garguurtana sidaas oo kale oo koonfurta soomaaliya ka dhigay buqcad taalamida
jasaaka allahu khayran walaalka dagaalada culus ee u dhexeeya qoomiyadaha soomaalida iyo canfarta ee ka socda dhulka soomaali galbeed ayaa sii xoogeystay iyadoo dowladda itoobiya ciidamo gurmida u dirtay canfarta marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya wararka ka imaanaya galbeedka gobolka city ayaa sheegaya in dagaalo saacado badan qaatay ay ka dhaceen hareeraha deegaanka cadhuufo maleeshiyaadka canfarta ayaa la sheegay in la qabsaday dhowr deegaan oo ay maamulayeen labadii sanno ee lasoo dhaafay maleeshiyaadka soomaalida ayaa la sheegay inay la wareegeen deegaanka daymeed oo kaabiga ku haya magaalada garbaciise oo laba sanno ka hor ay canfarta ku dileen ku dhowaad afar boqol oo qof oo u badan dad shacab ah goobjoogyaal ku sugan goobaha lagu dagaalamaya ayaa sheegay in dagaalkan waxba liskula harin uu ka socda halkan loo yaqaano madaceel dee saaka subaxii dagaal adag oo u dhexeeya maamulka soomaalida iyo canfarta oo ay weerarka ka hor lahaayeen ciidamada canfarta ayaa saaka bilowday Ee, labada degmee dhuun yar iyo dheymeed ayuu dagaalku saaka subaxii hore ka bilowday Ee, dagaalkaas oo ahaa mid aad u culus oo laisku adeegsaday awoodda labada maamul iyo ciidamada shacabka dhan walba cid walba maamul awooddooda uu soo bandhigay oo furmaha horena uu ku soo aruuriyey ayuu saaka bilowday Ee, dhinaca garbe ciise ee, degmada dheymeed ee, laba saldhig baa laga furtay ciidamada maamulka canfarta oo beryihii u dambeeyeyba duulimaad ku ahaa dhulka deegaanka soomaalida Ee, dhinaca kale ee degmada dhuunyar ee, saldhigyo fara badan ayaa laga furtay ciidamada deegaanka canfarta iyo caloosha shaqaysayaal fara badan oo deegaankaas ee, lagu soo daabulay maalmihii u dambeeyey oo canfarta u dagaalamayey dhinaca kale dowladda xabashada etoobiya ayaa kumanaan askari u dirtay galbeedka gobolka city waxaana la sheegayaa in ciidamadan ay maleeshaadka canfartu u difaacayaan magaalada cadhuufo dagaalada laanyaanka ah ayaa yimid kadib isbuuc ay dhinacyadu kala nasanayeen balse lama oga sida ay xaaladdu sii noqon doonto waxaa cusud mudan in boqolaal qoys oo u badan xoolo dhaqatada ay isaga firxanayaan dhulka miyiga ah ee lagu dagaalamayo faahfaahiino dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud waxaa tafaasiil dheeraada laga helaya weerar qorshaysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka misegowaay ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay afar kale sidoo kale mujaahidiintu waxa ay dagaalkaas kusoo qanimaysteen laba qori dhanka wilaayada bayn ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta xabashida itoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta burundi ee deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahadaay wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askarta aybina kuwaasi oo kasoo baxay safka cadowga allah faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman buule xaaji waa deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo dhowaan waxaa duulaan sharci caladirirah ku qabsaday maleeshiyaadka maamulka shaadaladirirka ah ee isku magacaabay jubbaland maleeshiyaadkii qasabka lagu keenay deegaanka ayaa bilaabay inay kala firxadaan qaarkood maleeshiyaadkaasi waxa ay iyagoo toobadkeena isku soo dhiibeen maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taa'ibiintan oo tiradoodu tahay afar askari ayaa kale ah maxamed xasan maxamed taakooy xasan geney farxaan kheyr oo mahad iyo maxamed jimcaale cabdiraxmaan waxa ay muddo hal sano ka tirsanaayeen maleeshiyaadka riddada jubbaland saacadihii lasoo dhaafay waxaa askartan iyagoo toobadkeena lagu soo bandhigay deegaanka baqhdaad ee duleedka magaalada kismaayo
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeenayaashan waxay ka hadleen cidda ay ka tirsanaayeen iyo qaabkay uga soo baxeen magacaygu waa maxamed xasan maxamed waxaan ka tirsanaa haji daraawiishta jubbaland waxaan joogay buule xaaji haddana waan ka tooba keenay waxaan la joogaa mujaahidiinta magacayga waa farxaan kheyrmaad waxaan ka tirsanaa ciidamada daraawiishta waxaana joogay buule xaaji haddana waan ka dooba keena nimanka muslimiinta aan hadda la jooga daakuy hasanginay ciidanka daraawiishta jubbaland ku tirsanaa inay weerartay meesha soo maaaneysay magaaladan buule xaaji aniga sagaalbadooda oo tababaran mixi jari bas halka jari inta kale aragtay toba maalmood oo aragtay manaha buule xaaji aan roogi intaasa manhajad uun ku tirsanaya magacaygu waa maxamed jimcaale cabdiraxmaan waxaan ka tirsanaa ciidanka daraawiista jubbaland waxaan joogay buule xaaji marka waxaan go-aansaday inaan isugu soo tago markii dibna maa ilaah toobadkeena oo aan usoo noqdo dhanka islaamka xagiisa afarta askari ee toobadkeenayaasha ee lagu soo bandhigay deegaanka baqhdaad ee duleedka magaalada kismaayo ayaa mid kasta la yimid qori iyo booshkiisa waxay ka hadleen qaabka loo soo dhoweeyey iyagoona ugu dambeyn baaq toobadkeena u diray askartii ay kaga soo tageen deegaanka buule xaaji aniga baad niideyda kala imaaday qorii booshna waan la imaaday waana lai lacageeyey si fiicanna waa laisoo dhaweeyaa sharaf waxaa lagu baaqaya inay soo baxaan waxaa la imaada qorigii boosh waa la imaada waana lilahayaan marka si fiicanna waa laisoo dhaweeya waxaan ugu baaqayaa inay kasoo tagaan nolol kuma jiraane nolol nololkaana nolol dhayan inay kasoo iskasoo dhaafaan baa ugu baaqayaa aniga hadda waxaan la kulmay war farxadla iyo yacni marka waa kaasi jawi degan aa lagu soo dhaweeyey gacmo furan marka hadda waxaan ku jiraa jawi degan qorigii boosha aan la aan la imaaday waana lay lacagay asxaabtii bulxaaji joogta waxaan ugu baaqayaa taas nolol ma ahan inay kusoo nolol noqdaan ay ilaahay toobad keenaan ay usoo laabtaan dhanka islaamka xaggiisa dhowaan ayay ahayd markii maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka ka ridoobay diintooda ee ku jira safka cadowga kuwaasoo wilaayadu ay sheegtay in siyaada loo soo dhoweynayo haddii ay ka soo baxaan safkaasi gaalnimada in allah subxaana wa tacaala u tooba keenaan ayna u soo noqdaan reerahooda iyo helkooda iyo qaraabadooda dib ugu soo noqdaan islaamnimadiina ay u soo noqdaan annagana waa soo dhoweynaynaa barnaamijkaasna waan leenahay u tooba keena allah subxana wa tacaala waan idin soo dhoweynaynaa jazakum allah khayran baan leenahay haddii aad ilahi ugu tooba keentaan aad buu umahadsanyahay bashiir ololey nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda degmada buulufulaay ayaa ka socda gudaha degmadaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ololahan nadaafadeed ayaa si dardar leh kaga soconaya dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada buulafullaay goobaha ganacsiga waddooyinka soo gala magaalada iyo kuwa ka baxo meheradaha ama maqaayadaha iyo meel weliba oo u baahan nadaafadda arrintan waxay ka dambeysay kadib markii wilaayada islaamiga ee baay ay ku dhawaaqday guddi gaar ah oo loo xilsaaray soo celinta bilicda iyo quruxda magaalada kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar waxaana guddigan hawshan inta aysan qaban loo qabtay dowro muddo kooban socotay oo looga hadlayay siday shaqada u qaban lahaayeen iyo qaabkii bulshada ay ula macaamili lahaayeen munaasabadii dowrada lagu soo xirayay waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona goobta kaga dhawaaqay guddigan gaarka ah ee loo xilsaaray nadaafadda iyo soo celinta bilicda magaalada waxaana waaliga uu tilmaamay in hawshan nadaafadeed ay gaari doonto dhammaan degmooyinka dhan ee gobolka haddii ilaahay gadar subxaana wa tacaala degmooyinka walaayada oo dhan iyuu hadafka inala geysiiya degmada buulafulaya maadaama maqarkii walaayada ataana iyadalka balaawi adilaahay aro shaqadaasay maybuwaaha tiim ama rag angaar eh qismi angaar eh baaqim angaar eh iyo walaayada an samaytay an magacawti waana ragan hortay fadhiya iyo gabdhaha gadaal ku jiran ilaahay subxaana wa tacaala shaqadii la seendari maseenka caabayo dadwaajibsha gordo waana gudadow ilaahay seenkawaal subxaana wa tacaala waaliga ayaa dhanka kale talooyin muhiima siiyey raggan iyo dumarkan hawsha loo xilsaaray mas-uuliyaddaasay iyo shaqadaasay orshaya aan baahanta kow may kumad ahaa walla raw ashucuur bilmas-uuliya dareen mas-uuliyadeed ina laka shaqeeyo howlalaka gobod haddii ilaahay aro insha allahu tacaala qodobka lamaad al amaana duruustiba ka qaadateen ammaanadayaana waa shay aad iyo aad muhiim an ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kor noo saari waananay kala xisaabtamo marka ammaanada iyo gudashadiiya la eedlanka dadaan ugu dambeyn waxaa waaliga bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buulafullaay uu kula dardaarmay inay la shaqeeyaan guddigan loo xilsaaray bilicda magaalada dadka mujtamacaga iyo bulshada ma in sheegane marka dhanagasho walaagay ka aadan shaqayo lanqobodaw bulshadii lanqobadahay oo naftiyo iyo caafimaadyo laka daryeelahayo waaye dhanagasho walaagay ka aadan ini haku bahan lande badbaadada iyo caafimaadka ka shaqeeyow ini adina caqabadka nagat maybuaha culays yawalata bulshada marka dardaartaasa siiyaan insha allahu tacaala qaar ka mid a ragga loo soo xiray dowradan oo iyagana la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey dowrada ay qaateen iyo wixii ay ka faa'iidaysteen bismillaahi raxmaan raxiim dowrada aan qaadanay waa dowro muhiim ah oo walaayada islaamka soo diyaarisay sidaas daraaddeed annagana aan aqbalnay dowrada maasha allah dowro ibnu qayim osler dowro oo maasha allah oo salaga dhinac diini iyona dhinac maadiba ka dhisanto oo lamadaba isku waafaqeeno marka sheeyaalka oona naga bari miishmeone udur udur sababayaasha sida jeermiska intiisu ka koobanya hawshan nadaafadeed ee lagula dagaalamaya qashinka wasaqda iyo wixii la midka ah ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada waxaana suuqyada goobaha ganacsiga waddooyinka iyo maqaayadahaba lagu arkayaa guddigan gaarka ah ee hawshan loo xilsaaray oo wata gaadiid gaar ah iyo dhar gaar ah oo loogu talagalay hawshan ay qabanayaan mahadsanid abu xasaan maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaan hoostaga degmadaasi cabdiwahaabi maxamed bukhaari ayaa ka waramaya dowradan diiniga ah oo socotay muddo saddex maalmood ah islamarkaana loogu magacdaray khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah shicaarkeeduna ahaa udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana ayaa loo soo xiray macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga deegaanka arabow ee duleedka degmada bu'aale intii ay socotay dowradaasi ayay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ku qaateen duruusta ciwaano kala duwan oo ay ugu waaweynaayeen ashucuur bilmas-uuliya duruqu tadriis sifaatulmucallim annaajix iyo muxaadaraad kale oo iyagana faa'iido gaara u lahaa macallimiinta dugsiyada markii ay soo idlaysteen macallimiinta dowraddii loo qabtay ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo faahfaahinaya wixii ay soo barteen iyo qiimaha ay u leedahay bismillah marka ugu horeysa magacigu waa macalin saal deegaankana waa arbow dowro oo saddex maalmood noo socotay marka dowrada waxyaalo badan aan ka faa'iidnay waxyaalaha aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah ashucuur almas-uuliya ayaa ka mid ah sifaat almucallim naajix ayaa ka mid ah duruq tadriis ayaa ka mid ah alsamc waataaca ayaa ka mid ah waxyaalaha aan ka faa'iidnay marka waxyaalo badan aanan soo koobi karin culamo oo kala duwan ayaa noo imaatay majaalka meesha dheeraa muscab mena mena ku nool yaha tuulada arabow oo soo seeta muxaafadada buala dowrada atay maalmahay magaalada atay maalmahay kunan ku socotay dowro oo qiimo badanta shicaarka isleedah udow ilaa sabiili rabbika dowrada ataynun socotay mawaadiic fara badan nuu taabatay oo waana ka baranay marka allah subxaanahu watacaala ugulan suu mahadnagna suma me suu mahadnagnaa dadkiisaa qabanqaabasi oysha iska dubiridi oo macnaha suu mahadnagna maktabka daawada oo suu mahadnagna meena socotanaa in nunuunkananaga mar kasta dowladay oo kale in nunuunkananaga iyo dowlad ka fayl in macnaha nunuunkananaga oo sifidna toddobaadyadii ugu dambeeyey qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka arabow ayaa qaadanayay dowraad si wanaagsan loo soo diyaariyey kuwaas oo qayb ka ah ololaha maktabka dacwada maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale mahadsanid walaalka ugu dambeyntiina kalluumaysato soomaali ah oo muddo bilo ah la weysanaa ayaa laga helay xeebaha jasiiradda maldives marwaan maxamed ayaa mar kale faahfaahinta warkan inoo haya wararka ka imaanaya xeebaha jasiiradda maldives ayaa sheegaya in halkaasi laga helay kalluumaysato soomaali ah kuwaasoo in muddo ah nolol iyo geeri lagu la-ah kadib markii ay qaaday badda islamarkaana iyaga iyo doonidii sideed lagu waayay xeebaha soomaaliya bishii abriil ee sanadkan ayaa kalluumaysatada loo gaaraya ilaa saddex kalluumaysato soomaali ah ayaa lagu waayay xeebaha muqdisho xilli ay ku guda jireen shaqadooda kalluumaysiga ciidanka booliska jasiiradda maldives ayaa sheegay in saddex kalluumaysato ah ay soo gaadheen xeebahooda kuwaasoo ay halkaasi ka heleen ilaalada xeebaha ee jasiiraddaasi muddo laba bilow xiriir ah ayaa nolol iyo geeri lagu la-a kalluumaysatadan iyo doonidii ay la socdeen kadib markii xilli ay dabeelo jiraan ay shaqo u aadeen xeebaha badweynta hindiya ee ku xeedhan muqdisho inta badan isbeddelka cimilada ee ku yimaada xeebaha badda ee gobollada soomaaliya ayaa keenay in la waayo kalluumaysato iyo doomihii ay la socdeen waxaana marar badan sidaan oo kale xilliyada dabeelaha ay ka dilaacaan badda lagu waayey kalluumaysato fara badan iyo doomihii ay wateen aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo balana inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu